إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada kismaayo ayaa lagu dilay askar ka tirsan maamulka jubbaland dowladda federaalka ayaa xukuumadda turkiga la saxiixatay heshiis afgarad maalgashi lagu sheegay oo turkiga u suuro gelinaysa inay gurtaan khayraadka soomaaliya mid ka mid a xildhibaanada aqalka sare ee dowladda federaalka ayaa walaac ka muujiyey sii jiritaanka dowladda federaalka isagoo dhaliil cusub u soo jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee magaalada hargeysa ayaa ku baaqay in loo gurmado ganacsatadii soomaaliyeed ee ku hanti beelay dabkii qabsaday suuqa gobannimo ee magaalada hargeysa guddi ka socday maktabka dhexe ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ah ee walayada islaamiga ah ee bakool horumar ballaaran oo waxbarashada ah maadiga ah ayaa laga dareemayaa magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose ciidamada yuhuudda ayaa burburiyey baqaara hubka lagu kaydiyo oo ay leeyihiin kooxda isku magacaabay xisbullah ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa lagu dilay askar ka tirsan maamulka jubbaland howlgalkan ayaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee maamulka jubbaland dowladda federaalka ayaa xukuumadda turkiga la saxiixatay heshiis is-afgarad maalgashi lagu sheegay oo turkiga u suuro gelinaysa inay gurtaan khayraadka soomaaliya maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya is-afgaradkan ayaa qayb ka ah heshiiskii difaaca iyo iskaashiga dhaqaalaha lagu tilmaamay ee horey u kala seexdeen dowladda federaalk iyo tan turkiga wafdi ka socday xukuumadda ankara ayaa maalintii shalay yimid magaalada muqdisho si ay qalinka ugu dugaan is-afgaradkan dhex maray iyada iyo dowladda federaalk waxayna la kulmeen wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ee dowladda federaalka ninka lagu magacaabo axmed xasan aadan is-afgaradkan ayaa kusoo aadaya iyadoo warbixin dhowaan ay faafisay hay-ad caalami ah lagu sheegay in la boobay kalluun badan oo ku jira badda soomaaliya weliba nooca qaaliga ah si gaar ah loo beegsaday soomaaliya baddeeda waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay biyaha u khayraadka badan ee galbeedka badweynta hindiya sidaasi darteed haddii si wanaagsan loo maalgeliyo soomaaliya waxay kaalinta hore ka galaysaa wax soo saarka kalluunka caalamka sida ay sheegayaan aqoon-yahanada iyo waxgaradka udhun daloola geeska afrika kulammada iyo heshiisyada noocan ee safgaradka waxay xuseen in laga leeyahay dano siyaasadeed oo gaar ah taasoo dalka iyo dadka soomaaliyeed aysan wax faa'iido ah u lahayn xukuumadda uu majaraha u hayo rajab dayib ordogan madaxweynaha waddanka turkiga waxay haatan gacanta ku haysaa eerihii dhaqaalaha ee waddanka sida dekedda iyo garoonka magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaana labada meel laga eriyey boqolaal dhallinyaro soomaali ah oo ka howlgalayay dekedda iyo garoonka weyn ee aadan cadde kuwaasoo dowladda turkiga beddelkooda keentay dhallinyarada soomaalida kuwa turkish ah oo dalkooda hooyo gidaarajiif ku ahaa mid ka mid a xildhibaanada aqalka sare ee dowladda federaalka ayaa walaac ka muujiyey sii jiritaanka dowladda federaalka isagoo dhaliil cusub u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli waxaa isa soo taraya xubnaha dowladda federaalk ee ka niyad jabsan dhismaha dowladda federaalk ee ay shisheeyuhu dhisideeda muruq iyo maalba ku bixiyeen sidii loo yagleeli lahaa dowlad iyaga u hoggaansan qaadatana nidaamkooda dastuuriga ah senatar cabdi qaybdiid oo ka mid ah dagaalo ogayaasha soomaaliya dhibaatada ba-anna u geystay tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya haddana ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay inuu marayo wakhti xaadirkan xaalada halis ah oo la xiriirta jiritaanka dowladda federaalka ee uu ka mid yahay cabdi qaybdiid waxa uu yidhi weligay kuma aanan fikirin in dowladda federaalka burburkeeda la gaari doona maantana waxaa ii muuqata buu yidhi in ay dowladda federaalka ay ku taagan tahay hal lug oo keliya isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi qaybdiid in xasan sheekh dastuurka noo degsan uusan ku dhaqmin uuna dowladda ku dhaqo dastuur oo isagu wato waa kan isaga oo arrimahaasi falanqaynaya
waxaan ka soo qayb galay maamuladii dalkan isaga dambeeyey dalkanna waxaa lagu soo waday wax la yiraahdo qori isku dhiib muddadaas dhowr iyo soddonka sanaa oo ilaa xilligii carta laga soo bilaabo maaragtay laisbabedelahayay mar walba maamul baa imaanaya mid baa baxaya mid baa bedelayay markaan runkuu sheego aniga qof ahaan rajaxumada iga gashay dowladdan maanta jirta muxuu aha weligay ima gelin culays kasta waa aragnay dhibaato kasta waa soo aragnay dalku dhibaato intaan ka badan waa soo marnay laakiin muxuuaha welwel ah soomaaliya amaa la waayaa hadda kahor ima gelin waxaan ku dhaliilayaa marka ugu horeysa annagu waxaa la qaatay dalkan markii laga yimaado dowladihii kumeelgaarka ahaa dowlad federaal ayaa la qaatay federaalkuna hadde wuxuu leeyahay dastuur la yiraahdo axdiga kumeelgaarka ayaa ahaa qor isku dhiibka oo mar walba lagu heshiiyey soomaaliya ku heshiisay in maaragtay dalka lagu maamulo arintaas mar haddii dastuurkii kumeelgaarka ahaa dadka nin waliba muxuu ahayde midaynahayey dowladdii dhexe dowlad goboleedyadii iyo guud ahaan dalka midaynahayey mar haddii asagii lagu midaysnaa layska tuuray oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo asagu u dastuur ka dhigtay wax asagu uu raba keliya inuu dastuur ka dhigto marka saas weeye midda keenta marka baqatinka si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka oo hogaamiyo xasan sheekh ayaa dowladihii dunida ee iyada taageerayey iyo xubnaheedaba waxay ka muujinayaan qoos maadaama ay meesha ka baxday wixii lagu soo doortay iyo balamihiisii ahaa soomaaliya oo heshiis ah oo dunida heshiis la ah labadaas kelima oo uu xasan sheekh kaambeenka ku galay maanta midna mehergelin waxgaradka ah iyo odayaasha dhaqanka ee magaalada hargeysa ayaa ku baaqay in loo gurmado ganacsatadii soomaaliyeed ee ku hanti beelay dabkii qabsaday suuqa gobanimo ee magaalada hargeysa farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ay ahayd mar debkan uu ka kacay suuq weyn oo ku yaala magaalada hargeysa sababayna khasaare hantiyadeed oo ballaaran islamarkaana gaaraya in ka badan shan boqol oo meheradood ayaa waxaa ka hadlay waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka magaalada hargeysa waxay ku baaqeen in loo gurmado ganacsatadii soomaaliyeed ee ku hantibeelay debkii qabsaday suuqa gobonimo ee hargeysa suuqii idaacadda ee dabku aafeeyey xalay ayaannu joognaa waxaan keliyaan ku darayaa suuqa gobonnimo ee jaarkeenna ah ee iskuraranta ah in imikadegdeg looga howlgalo ha loo dabciyo waddana loo kala dhex mari karana ha loo sameeyo dadka ha la nidaamiyo waa dadkeenna meel kalaynu geyno ma garanayno dadkii bila camalka ah unbay xoojinayaan lix boqoloo qof ayaa ku ganacsan jira aroortii uu soo fooftegi jira oo nin waliba uu hayo ka ugu yaro toban qofu hayuu biilinayay dhammaan muxsiniinta dadka khayr kale ilaahay wax u dhiibayowna hantidiinu halkii lagu bixinaya halkii ugu qiimaha badnayd waxay intaa ku dareen in dadka ku nool dal iyo dibadba ay kaalintooda ka qaataan sidii dadkan u badan danyarta loo gacan qaban lahaa doorkii ganacsatadu lahayd waa la sugayaa doorkii qurbajoogtu lahayd waa la sugayaa doorkii qolqoljoogtu lahaydna waa la sugayaa waxaannu leenahay dhiisha guntiga ha layskaga dhigo waxa weeye haddee farsamo xuno hore dhacday oo meeshaasi cidhiidhi ay ku gubatay oo meeshaa nidaamkeedu marka hore xumaaday iminkaba dib ha laga soxo iminkaba dib aan ka saxno aan isku tashanno dhulkiina wayna haynaa dhaqaalena wayna helaynaa dadkaana waxaannu leenahay hala gacan qabto fadhiga ha laga kaco dadkaa dayartaa cidna uma maqna ceelna uma qodna waxa weeyaan ilaahay baa xali ka hakiyey taasoo ilaa idaacadda isqabsatay ilaa iya uu gaari lahaa meesha la yidhaahdo gobonnimo waxba inooma baxeen alxamdulilah rabbialcaalamiin ilaahay intaa inaga joojiyey baa mahaddaa leh intana in qorayd bay ahayd qof waliba halkaa wixii ilaahay uga qoro hero uu ka qaaday intii dambana intii kalena halkaa ilaahay baa ku gubay debka ka kacay suuqan ayaa waxa uu ku soo aaday xilli loo diyaargaroobayo bisha barakaysan ee ramadaan oo muddo bil ka yari ka harsan tahay islamarkaana meheradaha ku yaalla suuqaas ay isu diyaarinayeen inay ka faa'iidaystaan dhaqdhaqaaqa suuqa oo aad dadku wax uga iibsadaan xiliyadan oo kale dababka ka kacaya suuqyada ku yaala magaalooyinka uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan ayaa soo badanayay sannadihii u dambeeyey iyadoo ay gobolkani horey uga kaceen wax ku dhow kun deb kuwa oo burburiyey hanti dhan malaayiin dollar guddi ka socday maktabka dhexe xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee walaayada islaamiga ah ee bakool warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya cabdifataax faarax diiriye
waa munaasabad lagu soo gabagabaynayey kormeer lagu qiimeynayey waxbarashada iskuulaadka iyo goobaha kale waxbarashada ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee gobolka bakool kulamo dhowr toddobaad qaatay ayaa waxauu guddiga ka socday maktabka dhexe ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab la qaatay howlwadeennada mas-uuliyiinta waxgaradka iyo waalidiinta degmooyinka iyo deegaanada gobolka bakool waxaana xafladii gabagabada socdaalkaasi ay ka dhacday magaalada buurdhuxunleh kormeerayaasha ayaana saan sheegnay u kuurgelayay waxbarashada gobolka iyagoona fadhiyo gaargaar ay la yeelanayay bahda waxbarashada ardayda ah iyo haldoorka bulshada intii ay kormeerayaashu u kuurgelayeen qiimeynta waxbarashada iskuulaadka iyo goobaha kale ee waxbarashada ee gobolka bakool ayaa waxaa jiray bandhigyo ay samaynayeen ardayda iyo su-aalo dhowr ah oo ardayda la weydiinayay iyagoona ardaygii ka jawaabaa la siinayay jaa'isa waaya su-aasha koowaad sida hore loogu sheegay insha allahu tacaala su-aal kastana jaayisa ayay leedahay waaya waan soo tuuraa insha allahu su-aasha waxaan leedahay su-aasha xabashada weligeed maxay ku taami jirtay su-aasha waa taas soo soco maasha allah maay canan maxamed fasalka iyo nafas eliyaasi oo la jawaabteen xabashadu waxay weligeed ku taami jirtay inay adoonsato geega soomaaliyeed marina ay ka hesho baddacaas maasha allah way ka jawaabtay allahu akbar kaal soo laba jaayisa le insha allahu tacaala aye jaayise boqol kun oo shilin soomaaliya ku guulaysatay allahu akbar ugu dambayntii waaliga gobolka bakool sheekh cusmaan awow abdiraxmaan oo soo xirayey munaasabadda gabagabada u ahayd kormeerayaal ka socday maktabka waxbarasho indheindheyn ku samaynayey waxbarashada iskuulaadka iyo goobaha kale ee waxbarashada isla maktabkani hoostaga ee gobolka bakool bandhiga la samaynayay iyo waxbarashada meesha taallo iyo barnaamijkaasna aad iyo aadaan usoo dhawaynaynaa walaalaha marka maaragtay safar dheer u soo galay haraad badan iyo wax badan lasoo kulmay waxaan leenahay jazaakum allahu khayra jazaa ilaahay miisaankiin xasanaadka ha idin saaro wilaayadu wixii tabarteeda aheyd waa ay dadaashay macallimiin baa la keenay iskuulaad baa la furay sanadkan hijrigii hadda maaragtay aan marayno dhexbartankiisa aan dabaalanayno ayaa la furay ilaa shan iskool ayaa la furay haddana waxaa inoo furan toban iyo toddoba iskuul tobana lagu daray macnaheeda waa waaliga oo soo dhoweynayey safarkii kormeerayaasha ee waxbarashada gobolka ay la xiriiray isagoona bulshada u dardaarmay inay xoojistaan waxbarashada isagoona sheegay in gobolka waxbarasho aan sara noqday iskuulaadkana ay sii kordhayaan horumar ballaaran oo waxbarashada maadiga ah ayaa laga dareemayaa magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya maxamed daahir calasow maraaxil kala duwan ayay soo martay waxbarashada jamaame kadib burburkii iskuulo si gaar ah loo leeyahay oo luuqadaha iyo xisaabta lagu barto ayaa sannado badan ka furnaa magaalada tan jamaame markii xarakada shabaabul mujaahidiin ay si buuxda ula wareegtay magaalada jamaame waxaa laga furay madaaris lagu barto culuumta sharciga ah iyo tan maadiga ah iskuullada halkan laga hirgeliyay waxaa ka mid ah dugsiga hoose dhexe ee imaamu bukhaari maamulka islaamiga ah ee degmada jamaame iyo maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa dugsigan furay sanadka hijriga markuu ahaa kun afar boqol laba iyo soddonka hijriga axmed xuseen cali waa maamulaha dugsiga hoose dhexe ee imaamu bukhaari waxa aan kula kulmay xafiiskiisa waxa uu ii sheegay in dugsigan la furay kadib markii ay kulmeen oo ay wada tashteen odayaasha degmada iyo maamulka si loo buuxiyo baahida waxbarashada magaalada xilliga la furayay iskuulkan waxaa dalka ka jiray oo ka shaqaynayay manaahij waxbarasho ay ka mid ahaayeen kuwo kenyaaji ah iyo manhaj ay daabacday yunesko axmed xuseen ayaa weydiiyey manhajka ay ku bilaabeen waxbarashada iyo kan hadda la baro ardayda waxaan qaadanay markii hore manhaj oo dalka imaaraadka uu lahaa weliba waa soo iibsanna oo muqdishoaan ka soo iibsannay kadibna alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahi fadligiisa xarakadii khaasatan maktab tarbiyat watacliim ayaa waxay noo dejisay muqarar dhammaystiran oo dugsi hoose dhexe ah hadda waxaa wax ku barnaa muqararkan cusub oo xarakada ay daawacday imaamu bukhaari waxaa dhigta laba boqol afartan arday oo wiilal iyo gabdho isugu jira waxyaabaha in la xuso mudan ayaa ah in wax lacag ah aan laga qaadin ardayda dhigata dugsigan dugsiga imaamu bukhaari dugsi hoose dhexe waa ilaa sagaalaad wax afay oo la qaada ma jirto dugsiyo dhan wax lacag lagama qadan khurdubo markuu u gudbo ah wax laga qaadaa laakiin wax fay la yiraahdo oo dugsigan hoose dhexe imaamu bukhaari laga qaada ma jirto macalinka wuxuu fiirsadaa garaamkaas oo maktabka uu soo tuuro waxa kale ma lacag la-aanay ku dhigtaan ardada aa aragtay laba boqol iyo afartan ardaya hadda ay tiradooda maraysaa dugsigan hoose dhexe imaamu bukhaari macadka qurdubana waxaa waaye boqol iyo hihaaho marihaya dugsigan hoose dhexe imaamu bukhaari wax fey oo laga qaada ma jiraan marka uu soo idlaaday waraysiga aan la yeeshay maamulaha waxaan ku wareegay fasalada iskuulka waxaana xilligaasi ka socday duruusta ay bixinayaan macallimiinta madrasada imaamulbukhaari fasalada qaar ayaan galay anigoo codsaday in aan waraysto qaar ka mida ardayda halkan dhigta waxaana ay ka warbixiyeen maadooyinka ay qaataan iyo mustaqbalka rajadooda اسمي آدم معلم عبد القادر كصعد مدرسة إمام البخاري في مدينة جمامة لولاية جبة السفلى الإسلامية الفصل الثالث أنا أريد أن أسألك سؤالا هل أنت مستعد للسؤال؟
نعم أنا أنت مستعد كيف حالك يا عمي؟
أنا بخير والحمد لله كيف حالكم من أنتم؟
نحن أبناء الدكتور موسى أهلا وسهلا ومرحبا بكم أبوكم صديقي أين أين عمكم الشيخ عيسى؟
هو مريض هو الآن في المستشفى شفاه الله من هذه الطفل التي معكما هي أختنا ما اسمها اسمها ليلى ما اسمك اسمي سلمان أحمد وأنت ما اسمك اسمي عبد الفتاح مصطفى أين ولد إمام أحمد كوري في منطقة طوبيو بولاية الصومال الغربية أين ولد المجاهد سيد محمد عبد الله حسن ولد في قرية قبردوت بولاية صول من هو عبد الله بن سبأ هو يهودي أسلم نفاقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا أنيقي ومقعي كبلاوي إقراب دقادر ويكر وحان دكتا مدرسة إمام البخاري دكسي هو صدح جب السفلى وحان هالكان كسو جيدنا يا قوي كسابسان قبلها مسلمات إن لول دايدو أيغو دور سنان كيدين كرنا مريم بنت عمران علم كبران كرنا عشا بنت أبي بكر إيماني هالكعبس كيدين كرنا أسي حاسكي فرعون بارمان كيدين كرنا إنتي سوبنات صلى الله عليه وسلم فاتم بنت رسول الله كرتي قفنا من كيدين كرنا قضيج بنت قويلة marka aynu ka imaanno dugsiga hoose dhexe ee imaamu bukhaari waxaa magaalada jamaame ka furan macadka qurduba iyo mu'asasada alxikma macadka qurduba maalinteeda ayaan u dayn doonnaa laakiin mu'asasada alxikma ayaanu tagnay si aan wax badan uga ogaanno xaalka waxbarashada ee mu'asasada xilliga aynu tagnay mu'asasada waxaa ka socday waxbarashada maalinlaha ah waxaana fadhiya dumar badan oo wax ka barta maadooyinka halkan lagu qaato waxaa ka mid ah luuqadaha ingilishka iyo carabiga kombiyuutarka cilaansaarka harqaanka caafimaadka xisaabta iyo luuqadda soomaaliga waa kuwan qaar ka mid a ardayda dhigata mu'asasada alxikma farciida jamaame oo ka warbixinaya cashirada ay halkan ku qaataan magacaygu waa zahra maxamed xuseen inaha waxaa laga bartaa waxyaalo badan xirfo ah waxaan rajaynayaa waxyaalahaas wax ka mid ah inaan kasii barto si aan yacni ugu noqdo ardayda ugu sarreyso waaya qaybta haddaan ku sugannahay maxaa lagu bartaa ee adiga aad ka mid tahay halkan waxaa lagu bartaa caafimaadka iyo ingilishka iyo carabiga iyo xisaabaha maadadee barataada caafimaadka iyo ingilishka iyo carabiga waan bartaa saddexdaba waa barataa hadda ka waran maxaa ku jirtaa xiisadan xiisadan waa caafimaadka hadda waxaan ku jirnaa first aid waa gargaarka degdega waa kaalmada ama caawimaad qofka ee loo qabto qofka koowaad gargaarka degdega barataa soomaa gargaarka in degdega in waxyaaba badanaa ka mid ah qaybta hore aad ku jirtaan sax tusaale ahaan shilal baa dhacay noocyo kala duwan bay shilalka lahaa karaan mogtahay qayb ka mid ah maxaa keena shilalka waxaa keena gaadiidka rasaasta waranka gamuunka hafaashada margashada qaniyada bahallada hoose masaska iyo wixii la midka ah tooreyda korontada gubashada iyo garneylada iyo wixii la midka ah halbowluhu marka ay go-aan ama ay dhaawacmaan waxaa ka yimaada dhiig casaan cad leh oo xawli u socda waxaana loo yaqaanaa dhiigbaxa halbowlaha basra xasan maxamed maxaa kugu kalifa inaad maadada caafimaadka barat runtii waxaa igu kalifay aqoon la-aan iftiin la-aan horaa loo dhehso maaha marka ardayda inaan saromariyo oo ubadka aniga hadhowa dambe ah qarafinkayga inaan macalimad u noqdo wadankaygana aan horumarin karo saasaa marka igu kaliftay inaan xirfadahan aan barto meeqa bilood hadda dhiganaysaa muddo saddex bilood ay barcamal ay furantahay ilaa hadda maxaad barat caafimaadka hadda fast aidka hadda aan ka baxnay weli xataa jabtarka tuuga hadda noo dhammaaday mustaqbalka waxaa tiigsanayaa insha allah ardayda inaan horumariyo macalimiinta booska hadda ku jiran inaan la wareego ubadka hadda kadib aan dhali doono insha allah inaan wax uga qabto ay wadankayga xamdi haashim maxamed maxaa barataa waxaan bartaa ingiriis luqadda carabiga caafimaadka iyo wixii la mid ah saddex luqad ayaa isku darsatay haa yacni carabi markaa baranaysa maxaa u baratay qur-aanka kaliimka ayaan ku fahmay الجهاد جهوينك كم تنقسم الجهاد جهوينك ميقاي وقيبسمان تنقسم الجهاد إلى قسمين جهوينك وحي وقيبسمان لو قيبود ما هما محيك ليهين هما وحي الجهاد الأصلية جهو أصل آه، إيو الجهاد الفرعية مد فرعة ugu dambayntii maamulaha dugsiga hoose dhexe ee imaamu bukhaari axmed xuseen ayaa waalidiinta jamaame ku nool ugu baaqay in ay ka faa'iidaystaan waxbarashada bilaashka ah waan arkayay maanta bandhiga iyo sameeyeen iyo waxyaabaha ay soo bandhigeen oo runtii aad iyo cajabgeliyey dadka jamaama ka faa'iidaystaan fursaddan Eh, alxamdulilah bismillaahi Eh, waxaan leeyahay anoo weliba ka faa'iidaysanayo eh, maanta idaacaddana soo booqatay runtii horta waxaa waaye dadka waa kacay oo waxbarashada loo jihaystay laakiin degmada sidii laga rabay heerka aan rabna weli ma gaarsiisana degmada waa degmo ballaaran baadiyo ballaarana ku xiran tuulooyina ku xiran markii loo fiiriyo eh, tayada hadda aan ardada aan hayno iyo degmada aad bay u yartahay runtii waxaan leeyahay eh, anoo ku hadlayo magaca eh, dugsiga imaam bukhaari waalidiinta amba dadweynaha degmada jamaama ku nool maanta waxaan leeyahay webiyaa degmada dha- jamaama dhexmarihaayo oo waxbarasho ah oo haddana eh, cidkaa reebayso minaa sakayl darsatid iyo minaad fuusto darsatid iyo minaa booyo darsatidba oo maanta cid gacanta kaa qabanaysa aanay jirin waxaa waaye laf dhuux leh iyo dhagax meel islama yaalaan ee soomaalida kumaamaadaan ummadda soomaaliyeed ee walaalahayga ah ee degmada jamaama ku nool waxaan leeyahay dib ha loo fiiriyo baaqaan aan maanta jeedinaya dib ha loo fiiriyo cunug aanan lacag bixi lagu dhehaynin oo waxna lagu baraayo waa fursad qaali ah ha laga faa'iidaystaan uu baaqaa dadka soo reer jamaama warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ciidamada yuhuudda ayaa burburiyey baqaara hubka lagu qaydiyo oo uu leeyahay ururka shiiciga ah ee isku magacaabay xisbullah ciidamada yuhuudda ayaa gelinkii dambe ee shalay gubay dhismayaal badan oo ku yaala koonfurta waddanka lubnaan sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee lubnaan yuhuudda ayaana dhankeeda sheegatay inay duqayn ku burburisay dhismayaal dhowr ah oo ku yaala koonfurta lubnaan kuwaas oo ay sheegtay inay ahaayeen baqaara hubka lagu kaydiyo warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa